deegaan xeebeedka kudhaa ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka jira horumar ballaaran oo dhanka amniga ah taas oo sabab u noqotay in dadka deegaankaasi ay ganacsadaan habeenkii ilaa xilli dambe qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in goobaha ganacsiga ay furnaadaan habeenkii ilaa xilli dambe dadkuna ay ku cawaysimaan magaalada taasna ay ku timid amniga ka jira magaalada oo marba marka ka dambaysa soo hagaagaya ilaa raaskambooni buurgaawo abni ahaan jubbaland aada bay u sugtay deegaanadaas ay joogaan alxamdulilah maasha allah jawiga magaalada kolley amniga hadda waxaana la fadhiya taliyaheenna amniga magaalada deegaanka kudhaa halkaa arkaysa bulshadii baa ku dhan oo iskaga caawinayso walahi amniga aada buu u cayayo hade waxaan leenahay dadka danaynayo deegaanka kudhaa oo macnaha shaki u kaga jira xagga amni ahaan waxaan leenahay waa kusoo dhawaan kartiin meeshanaan joogna hadda waa kudhaa weeyaan amnigeedu aada buu fiican yahay dadku waa nabad qabaan wax dhibaatii kama taagna dadku waa iman karaan wax shiddo ah oo hadda magaaladan ka jirta iyo nawaaxigeeda ma jirto dadkuna mi iyo magaalaba waa lagu nabad qabaa roobabaa noo daayaba waa iska barwaaqaysanay maasha allah
waxyaaba iska yaryar oo shaqo la-aan iyo waxaa waa iska jirtaayo dee meesha waad aragtaana waa iska tuulo oo maaragtay hadda adeegya oo kale oo dee horumar kale ma jiro laakiin haddii oo wax kaloo laga kabi lahaa oo maamulka ama uu wax naga maaragtay ama gobolka wax ka kaalmeyn karo aad baa laiskaga baahnaan lahaa laakiin annagu sidana kale waa iska xamaalinaa wixii badda gala wixii beer aado wixii xoolo dhaqdo xaaladda jawi degan baa iskaga jirna taliyaha amniga magaalo xeebeedka kudhaa cabdalla cali ayaa dhankiisa sheegay in amniga ka jira kudhaa uu yahay mid wanaagsan oo laysku hadlayn karo waxauna dadka u dhashay deegaanka ee qurba joogta ah ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan deegaankooda hayna maalgashadaan ammaanka boqolkiiba boqol waaye deegaanka iyo dadka dhammaan waa ladan yihiin annaga boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka ugu fiican baan ku jirnaa halaa naga dhima halkaasna insha allah waa naga dhammaan doona haddii ilaahay idmo dadka meeshaan yani u hanweyn oo imaan waaye waxaan u sheegaynaa waa nabadgelyo waaye badii bariba waa lagu imaan karaa alxamdu lilahi rabbialcaalamiin waa nabad deegaankii ku soo noqday deegaankiinni yimaada dad badan oo ka maqanoo dibidaha iyo adduunka ku maqan oo deegaankan kasoo jeedaa jira gaar ahaan insha allahu tacaala deegaankooda inay kusoo noqdaan ay maalgashadaan dal shisheeye waxaanu sheegaya dalkooda ay wax la qaybsadaanaan fariin u dirayna nuur kudhaah ayaa deegaan xeebeedka kismaayo u jira ilaa boqol kilomitir dadka deganah ay isugu jiraan xoolodhaqato kalluumaysato iyo beeraley amniga deegaankaasi ka jira ayaana ah mid marba marka ka dambaysa soo hagaagaya